أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan ikhyaarta hawada inaga dhegaysanaysaay taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa ay idinku maqli doontaan hadduu allah ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doona waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta inaan halkan uu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tege taariikh waaye waa tege ma soo noqonayaan waa tageen xasan sheekhow runtaan kaala hadlaa adiga mar walba waxaad tiraa shabaab waa dhammaaday balse ilmahaada adugu aad ka wadato waddankaanoo waddamo kale aad geysatay waxa afar laad saacaad leh shabaab waa dhammaadan waa wiil hooyo dhashaba aad inaad ku halagtay rabtaa anigaanba aan ugu horreeyay waa i waday caadaa i geeday caad markaa i geeday shabaab waa dhammaadaa tira caadaa la dejiyey Xaa- meyd xaa u dambeeya rasuul midka hadda la sii weyey hal sanno kadib macrakadii caad ee cadowga lagu jebiyey calooliyow ma ku noqotay kooxdii riddada bulshadii iyo mujaahidiintooda murtadiintu ay sheegeen in ay waddanka ka xaaqeen maanta nabad ma ku ceeshayaan iyagaoo isku maamulaya ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba waa sidee xaaladda wilaayada islaamiga ah ee mudug sideese macrakadii caad u soo afjartay maleeshiyaadkii gorgor ee sida aadkaa loo soo qalabeeyey qaybtana ka ahaa xamladii salibiga ahayd iyo waaliga mudug oo sheegay in muslimiinta ay nabad ku naaloonayaan warbixin qoto dheer ayaynu barnaamijka idinkuga haynaa oo aydu kaga bogan doontaan arrimahaas sidoo kale barnaamijka caawa waxaynu idinkugu soo gudbin doonnaa hadduu allah ka raali noqdo xabad joojinta khaza oo gashay isbuucii labaad oo xidhiir ah maxay ahaayeen maxaabiistii ay maanta isdhaafsadeen xoogagga muqaawamada filistiin iyo cadowga yuhuudda sidee xabad joojintaas wax uga beddeshay nolosha shacabka murtadiin uu ka mid yahay cali jayte oo isku gacan qaaday duleedka magaalada buulo burde iyo qorshe ay murtadiintu xamlo ashahaada ladir ay ku abaabulayeen oo uu khilaaf ba'ani hareeyey sidoo kale barnaamijka faafreebka qodobada kale ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona gaal donald trump oo sidii saclo aad u lisanaya dhaxal sugaha murtadka ala sacuud warbaahinta maraykanka oo sheegtay in sacuudigu uu trump siin doono lacag ku dhow hal trilyan oo doolar sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka wararka waxaydu ku maqli doontaan ciidanka yoona kulley aag ba leeyin isagna fursaanta etiin kulley aag ba waa dhada doontaan may la faday islaamka dhinigi kin in lahan ku gal islaamka dhinigi kin isan kuku eedintin in lahan ku galna taas ballanningataa
wafdi ka koobnaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan cabo cabdiraxmaan odayaal dhaqan iyo culimaa'uddiin oo booqasho ku tegay farumaha hore ee dagaalka wilaayadaas iyo kulammo ka dhacay farumaha hore oo dardaaranno lagu kala qaatay qodobadaas ayaa barnaamijka inta uu soconayo idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha faysal maahir iyo shayba aniguna waan idinla socodsiinayaa wilaayaadka islaamiga ahna waad inaga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan barta internetkaynu ku leenahay life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأثمان waa hagaag dhegaystayaal waxaynu sii gudagelaynaa barnaamijkeenna faafreebka wararka sida qodobadiisaba caawa eedu ku maqlayseen hal sanno kadib macrakadii caad ee cadowga lagu jebiyey ayaa waxa ay ku noqotay uurkutaallo iyo caloolyow kooxda riddada soomaaliya oo ay gadaal ka riixayeen dowladaha reer galbeedka haddaba bulshadii muslimiinta ahayd ee lagu soo duulay iyo mujaahidiintooda waxay murtadiintu wacad ku mareen in ay gabi ahaanba cagta marin doonaan hase yeeshee riyooyinkii murtadiintu xaggee bay ku dambeeyeen waa sideesa xaaladda nololeed ee iminka ay ku jiraan bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ku soo dhowaada dhegaystayaal warbixin aynu ku dul istaagayno macrakadii cadowga ee shar jabtay waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushayba oo qalinka u qaatay haya abuushayba هل يعلو كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن دشور أرسلت afar iyo labaatankii bishii janaayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatankii oo ku beegneed laba iyo tobankii rajab kun afar boqol shan iyo afartan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina kula jirmaaday dhowr saldhig oo maleeshiyaad murtadiina shaamil ah ay ku lahaayeen deegaanka caad ee duleedka degmada xaredheere ee koonfurta wilaayada mudug bartamaha soomaaliya weerarkaas oo qayb ka ahaa silsilado camaliyaad ah oo mujaahidiintu ay ku dafcinayeen xamladii saliibiga ee xasan gurgurta iyo maraykanka ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa khasaare culus dhabarka loogu saariyey murtadiin ay dowlado shisheeye soo carabiyeen hadda oo hal sana kaamil ah laga jooga duulaankii barakaysnaa ee caad ayaa isbeddel dhan walbaha laga dareemayaa wilaayada mudug maalinkaas ayay geesyada tawxiidku waxay xabadda ku bilaabeen saldhigyo shan gaaraya oo difaacyo adag lagu wareejiyey waxaana halkaasi ka dhacay dagaal malxamad ah oo saacado badan socday alle ayaa addoommadiisa mujaahidiinta ah siiyey guul weyn waxayna la wareegeen dhammaan saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka caad halkaas oo gumaan daran lagula duldhacay cadowga كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن بدن بدن أو ير أو كوح ير أو كحرق بديس كوح فر بدن حل إلهي ما يستان إلهي روح أقر قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد ثم نعطيه عدوه
weerarkan waxaa lagu soo afjiray dhowr ciidan oo ahaa ashaamil lasoo ururiyey waxaana ugu badnaa maleeshiyaad turkigu tababaray ee loo yaqaano gorgor waxaa sidoo kale ka mid ahaa kuwo maraykanku uu soo carbiyey ee loogu yeero danab sidoo kale maamulka ridada galmudug ayaa ku lahaa boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah waqacadii caad waxay cashar lama ilaabaan ah u noqotay murtadiinta oo ilaa iyo hadda aan marnaba isku dayin inay dhaqdhaqaaqa duulaan ah ka sameeyaan koonfurta mudug waqacadii caad allah ayaa guuleeyey addoommadiisa halka hasiimo xun dhabarka loo saariyey kuwii shayddaanka awliyada ka dhigtay hadda oo sannad kaamil ah laga joogo macrakadaas faasilada ah waa sidee xaaladda wilaayada mudug waxaan arrinkaas wax ka weydiinay sheekh xasan abu xamsa oo ah waaliga wilaayada islaamiga mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين وما النصر إلا من عند الله إلهي باكم مهدسن maantay waxaa laga joogaa duulaankii weynaa ee ujeedda badanka ahaa ee ay soo qaadeen cadowga saliibiga iyo ma garanaysaa murtidiinta isbahaysatada ah ee jabkii maalintii ay ku jabeen meesha la yidhaahdo caad maantay waxaa laga joogaa sanad baa kasoo wareegay allah baa ku mahadsan ee xamladii ay soo qaadeen nimankaa isbahaysatada ah waxay ku jabtay ay ku afjarantay deegaanka caad allah baana ku mahadsan waxaa ka dhashay jabkii nimankii isbahaysatada ahaa meesha ku gaaray waxaa ka dhashay in ma garanaysaa ayaan meel isku sheegin firxadkoodii meela aanan garanaynin oo kala aaday alxamdulilah rabbialcaalamiin walaayaduna waxay ku soo laabatay gacanta walaayadu deegaanka ku soo laabtay dhammaantiis sida hobyo iyo xaradheere iyo ma garanaysaa intii walaayadu ay maamuleysay markii laga reebo degmada xarardheere oo ma garanaysaa guryaha qaybta bannaanka jirta ayaan ayagu gaarsiisanayno magaalada gudaheeda meesha bartamaha magaalada ah godad uga qodan yihiin oy halkaas ma garanaysaa ay ku xaniban yihiin markii laga reebo inta kale allah baa ku mahadsan waxay ku soo laabatay gacanta walaayaday ku soo laabatay ilaa ma garanaysaa galxagarra meesha la yidhaha wixii ka soo gadoon oo mudug iyo galguduud ay iska saaran yihiin laga soo bilaabo kaydaro la mariyo meesha la yidhaahdo baraag ciise waxaan ku leeyahay bacaadweyn qaycad shabeellow hareeri dheere camaara dhul badanoo ma garanaysaa cadowga gacantiisa galay duulaanka ay soo qaadeen allah baa ku mahadsanay xamladaasu ku soo afjarmay maantana ummaddii waxay hoos harsanaysaa kitaabka ilaahay bay hoos harsanaysaa maxkamadihii baa shaqaynayo dacwadiyaa socoto maraakistiyaa furan ma garanaysaa ummaddu gurmadkii iyo een, gacan isu fidintii dhexdeeda ah tacaawunkii dhexdeeda ahaa ayaa bilowday alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah baa ku mahadsan gobolku maanta waa nabad waa ma garanaysaa guul maalintaasna ilaahay baa ku mahadsan waa nimankaasu xanuladoodii waxay ku afjarantay maalintan oo kale ee qadiyaddii ka dhacday deegaanka caaday ku afjarantay allah baa ku mahadsan baaraka allah fiikum qaswadii caad ayay mujaahidiintu ku soo furteen mid ka mid ah qaniimooyinkii ugu badnaa taariikhda jihaadka ka holcaya dalka soomaaliya tobannaan gaadiid nooca dagaalka ah kuwa xamuulka iyo saanado hub tiro beel ah ayaa soo galay gacanta mujaahidiinta wilaayada islaamiga mudug sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan allah xifdiye ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo kibir gafurada la taagaya uu alle ku jebiyey dhammaan saaxadka dagaalka ee gobollada dhexe islamarkaana ay fashilantay xamladii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaalladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allaah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidni illaah wallahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وحاجبيي حرق الله أي كفرتان وحاها هلاقي كبرك فانك جوديك كفرتاك يقدر الرشر على درك أه إلهي إساق أدوميس الله الله وحوير ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكش على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب macrakadii taariikhda gashay ee caad hasiimadii cadowga ka gaartay waxay reebtay saamayn aad u xun oo isugu jirta mid siyaasi ah iyo mid milatari iyo mid nafsaani ah macrakada kadib ayay gacanta wilaayada islaamiga mudug ugu soo laabteen magaalooyin iyo deegaano dhaca koonfurta gobolka waxaana ka mid ah magaalooyinka camaaro iyo bacadweyne iyo sidoo kale tuulooyin dhowr ah sida shabeelow laasgacmey xinlabi iyo kuwa kale dagaalkii caad maxaabiistii lagu soo qabtay mid ka mid ah oo ka soo muuqday filim ay faafisay alkataib ayaa saameyn ku yeeshay sufuufta maleeshiyaadka murtadiinta fariin uu diray ayuu ku sheegay in xasan gurgurta uu been u sheegay maleeshiyaadka isagoona baaq u diray maleeshiyaadka weli asafka cadowga ku jira xasan sheekow runtaan kaala hadlaa adiga mar walba waxaad tiraa shabaab waa dhammaaday balse ilmahaada adugu aad ka wadato waddankaanoo waddamo kale aad geysatay waxa afar laad saacaad leh shabaab waa dhammaadan waa wiil hooyo dhashaba aad inaad ku halagtid rabtaa aniganba aan ugu horreeyay waa i waday caadaa i geeday caad markaa i geeday shabaab waa dhammaaday ay tiri caadaa lii dejiyey xaa- mid xaa u dambeeyaa la soo midka hadda la sii wey waa la isoo weeraray wax la laayo iyo wax nolosha lagu qabtaa laga dhigay shabaabaa dhammaaday ma dhammaan waa been anagaa arkay tiradooda anaa arkay intay dhegyihiin anaa sheegi kara soo waxaa garatay maaha shabaab baa dhammaaday yaa laydin dhehin marka shabaab waxoo dhammaada ma leh yaa laydin soo sirin ha ku soo sirminin meeshaa mar dambe guryaha hooyadin iska canjeereysta yaa laydin soo sirin ha ku soo sirminin meeshaa mar dambe guryaha hooyadin iska canjeereysta sidii caadadu ahaydba kooxda riddada soomaaliya waxay isku dayday inay dafirto guuldarrada weyn ee ka soo gaartay dagaalkaas balse muuqaalada ay alkataib ka soo qaaday jiidda dagaalka ayaa burburiyey dhammaan beentii murtadiinta muuqaalada ayaa bannaanka soo dhigayey mujaahidiinta oo gumaadaya murtadiinta islamarkaana gacanta ku dhigaya gaadiid dagaal saanado hub ah iyo maxaabiis waxaa sii dheeraa intaasi meydad tirbeel ah oo si aad ugu faafay baraha bulshada ku wada xidhiirto xildhibaan kulanajiis oo ka mid ah baarlamaanka daaquudka kooxdii riddada soomaaliya ayaa sheegay in mujaahidiintu ay maleeshiyaadka murtadiinta ku laayeen dagaalka isagoo tusaale u soo qaatay dagaalkii caad marka waxaa moodaa eh, shabaab eh, inay sidii hore ka xoogeysanayaan eh, inay hub fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnayo oo burburayo Eh, laba guutoo gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutadii kale waa burburtay ciidanka unityo aada u tababaran baa ku jira unitka danab eh, unitka gorgor eh, unitkan lagu soo tababaray eh, eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran yunityadaas waa yunityada aada ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen yunityadii baa ku burburay waa ku baaba'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day Eh, waxaa kaloo ka dhacay hub fara badan in lagala wareegay Een, welina dagaalkii uu meelihiisii u taagan yahay hadda ugu dambeysay asbuucii hore magaalada caad ay dib u qabsadeen magaaladaasoo hadda ciidan badan uu ku leeday oo ilaa boqol iyo ama maasaada ah oo fara badanna lagula wareegay marka waxaa moodaa eh, shabaab een, inay sidii hore ka xoogeysanayaan eh, inay ku fara badan la wareegeen بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeena faafareebka wararka ayaannu ku sii siqaynaa murtadiin uu ka mid yahay cali jayte ayaa isugu gacan qaaday duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan xilli murtadiintaas ay abaabulayeen xamlo ashahaada la dirirnimo iyo gaal donald trump oo durbaba bilaabay in uu iska gurto dhaqaalaha carbeed iyo murtadka dhaxal sugaha ee aal sacuud oo warbaahinta maraykanka ee sheegtay in sacuudigu uu trump siin doono lacag ku dhow hal trilyon oo dollar iyo qodobo kale waxaa xubinteenna hadalhaynta inoogu eegaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir soo dhowow waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani een xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta een faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax shalay ka dhacay gudaha degmada beled xaawo ee wilaayada gado kaasi oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaa qaraxaasi ku dhintay ilaa saddex xubnood oo laba ka mid ah ay askar yihiin laguna kala magacaabi jiray cabdicasiis sheekow iyo guhaad madaxey halka midka saddexaadna uu yahay cabdinuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo kaasi oo galabta u dhintay dhaawac ka soo gaaray qaraxa ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo waxay sidaasi ku noqotay dhimashadu saddex xubnood oo mid ka mid ah uu yahay guddoomiye ku-xigeenkii murtadiinta ee degmada beled xaawo halka sidoo kalena weerarkan qaraxa ah ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba xubnood oo ay ku jiraan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee murtadiinta degmada beled xaawo cabdulaahi cabdi aadan iyo hanti dhowraha murtadiinta ee degmadaasi Een, sidoo kale qarax galabta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay murtadiintu leeyihiin waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay darawalkii kaxeenayey gaarigaasi dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa dagaalkii saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen isla deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud dhimashada murtadiintu waa sagaal askari oo dagaalkaasi lagu dilay dhaawacna waa kow iyo toban kale dagaalka waxaa sidoo kale lagu gubay gaari booyadda ah oo maleeshiyaadka riddadu ay lahaayeen khaniimadu waa afar qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo b k m ah dhowr matoor iyo mooto feekon ah ay sidoo kale mujaahidiintu soo khaniimaysteen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta een faafreeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga oo warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhexal sugaha dowladda al sacuud oo lacag ku dhow hal trilyan siinaya maraykanka marka uu trump dhowaan booqdo magaalada riyaad donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa sheegay in uu booqashadiisa ugu sarreysa ee dibadda uu ku tagi doono dhulka xarmeynka ee ay xoogga ku haysato dowladda sacuudiga trump ayaa safarkaasi shardi uga dhigay in marka hore uu dhaxal sugaha nidaamka al sacuud uu bixiyo lacag dhan lix boqol oo bilyan oo dollar si loo xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha maraykanka dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa isagana ka dhawaajiyey in maraykanka sii doono lix boqol oo bilyan si trump booqashadiisa ugu horeysa uu ugu tago sacuudiga al sacuud waxay sheegtay in lacagtaasi ay tahay maalgashi dhaqaale oo dhexmari doona labada dal balse shabakada m b c news ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in lacagtu tahay mid sacuudigu uu qasnada maraykanku ku shubayo lacago ku yimid isfahan trump sida ay daabacday wasaaradda dibadda sacuudigu wuxuu maxamed bin salmaan uu taleefon kula hadlay trump si uu ugu hambaliyeeyo islamarkaana uu caddeeyo in uu diyaar leeyahay lix boqol oo bilyan oo dollar oo uu ku sheegay maalgashiga afarta sano ee soo socda warar goor dambe soo baxay ayaa xaqiijinaya in lacagta laaluushka ah ee bin salmaan uu u saxiixayo donald trump ay ku dhowdahay hal trilyan oo dollar mudduxileedkii hore ee trump ayaa la xusuustaa sidii uu bin salmaan lacagaha boqolaalka milyan ah ugu deeqay dowladda maraykanka balse qarashka uu hadda siinayo maraykanka ayaa labajibaar ka badan midii hore nidaamka daaquudka ah ee al sacuud ayaa caan ku ah ka qayb qaadashada xamlada saliibiga ah ee lagu qaaday caalamka islaamka wuxuuna nidaamkan lacag adag ku xoojiyaa dowladda maraykanka ee dagaalka kula jirta islaamka iyo ehelkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dilal xarig iyo burbur hanti oo laga soo sheegayo ismaamulada amhara iyo oromiya ismaamulada axmaarada iyo oromada oo ka mid ah gobolada xilligan ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha hubaysan ee mucaaradka ah ayaa laga soo tebiyey dilal xarig iyo burbur baahsan oo ka dhanaa dadka aan hubaysnayn hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo e h r c ee sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee etoobiya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay diiwaan gelisay dhacdooyin badan oo isugu jira dilal qafaal xarig aan sabab lahayn burburin hanti iyo xadgudubyo kale oo ka dhanaa dadka rayidka marka laga hadlayo ismaamulka axmaarada waxay warbixintu sheegtay inay diiwaan gelisay dhacdooyin ay ciidamada ammaanka ee dowladda uu madaxa ka yahay abiy axmed ku dileen ilaa siddeed qof oo shacaba kuwaasoo si gaar ah loogu beegsaday deegaan dhaca koonfurta gonder kadib markii ay halkaasi ka dhaceen iska horimaadyo u dhexeeyey ciidanka milatariga dowladda iyo kuwa fallaagada faano warbixinta hay-adda waxay intaasi ku dartay in dadka la dilay ee shacabka ah oo dowladdu ku eedeysay inay ka tirsan yihiin jabhadda faano oo ay ka mid ahaayeen haweenay uur leh saddex dumar ah oo kale iyo ilmo weerarkan waxay sidoo kale ciidanka abiy ku dhaawaceen laba qof oo rayid ah halka ay ku xidheen lix qof oo kale iyadoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn halka lala aaday hay-adda e h r c waxay sidoo kale sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa taliska ammaanka ee dowladda ay aagga waqooyiga gondar gaar ahaan magaalada dabad rasaas aan loo meeldayin oo ay fureen ku dileen ugu yaraan afar qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur shan kale oo ay ku jiraan saddex caruur ahna ay ku dhaawaceen maleeshiyada faano ayaa qayb ka ah dhinacyada geysanaya dilalka ka dhanka ah dadka aan hubka wadan waxayna aagga galbeedka gondar ku dileen sida warbixinta ku cad ilaa siddeed qof oo rayid ah kuwaas oo hay-addu ay sheegtay in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin xisbiga talada haya sidoo kalena ka dhinac dagaalamayeen ciidanka milatariga hay-addan waxay sidoo kale ka warbixisay dilal ay geysteen jabhadda xoreynta oromiya iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee dowladda kuwaasi oo lagu beegsaday dad rayid ah waxay ciidanka dowladdu deegaan dhacaduleedka degmada saajawaleel ee ismaamulka oromiya ku xireen ilaa laba xubnood waxay dadkaasi dileen shan iyo labaatankii sebtembar sanadkii labada kun afar iyo labaatankii waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad daroon ah oo weerar ku beegsatay cisbitaal ku yaal daarfuur ee suudaan tobaneeye qof oo bukaano ah ayaa ku dhintay weerar ay diyaarad daroon ah ka fulisay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaal magaalada alfaashir ee dhacaa gobolka daarfuur ee waddanka suudaan weerarkan oo aan si rasmi ah loo sheegin cidda geysatay ayaa waxaa loo badinayaa maleeshiyada fallaagada r s f ee dagaalka kula jira milatariga dowladda suudaan ugu yaraan soddon qof oo bukaano ah ayaa ku dhintay weerarkan duqeynta ah ee maleeshiyada r s f ay ku beegsadeen qaybta degdega ah ee cisbitaalka magaalada alfaashir halkaas sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddobaatan kale oo isugu jira dumar iyo caruur waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidankii ay etoobiya geysay deegaano ka tirsan iyo caale oo firxad bilaabay isbuucyadii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka liyu boolis ayaa isaga firxaday degmada yowcaale iyo tuulooyinka hoos yimaada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidankaasi asbaabaha keenay firxadka askartan ee degmada yowcaale ayaa waxaa ka mid ah in markii horeba aan istaraatiijiyad lagu keenin ciidankaas ayna la kulmeen xaalado adag oo xagga nolosha ah waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsantahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadaha looga hadalayaa arrin ku saabsan khilaaf hareeyey saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sida ay wararku sheegayaan waxaa xalay deegaanka abdhaare ee dhaca duleedka degmada buulaburte ka dhacay kulan kusoo idlaaday fashil waxaana la sheegay in ay isku gacan qaadeen cali jeyte oo ka tirsan xafiiska murtad xasan gurguurte iyo muuse salaad weheliye oo ku magacaaban gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte ayaa la sheegay in u lala dhacay oo ay waxyeello soo gaartay kadibna waxaa soo kala dhex galay murtadsan baloolshe oo ku sugnaa madasha khilaafku hareeyey saraakiishan murtadiinta ah ayaa isku mandhaafsan cidda qaadanaysa qandaraaska cusub ee ay ku soo qaateen abaabulidda xamlo ka dhana mujaahidiinta oo ay u qorsheeyeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan baraha bulshada waxaa qabsaday warka ku saabsan isku gacanqaadka murtadiinta waxaana la sheegay in cali jeyte uu ku hungoobay ujeedkiisii ahaa hogaaminta maleeshiyaadka macawisleyda wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in sanbuloshe oo muqdisho dib ugu soo laabtay nin lagu magacaabo muuse salaad oo ku magacaaban guddoomiyaha hiiraan ayaa cali jeyte u diiday in uu xil ka qabto hiiraan haddii aan eegno falcelinada arrintan laga bixiyey warsamee sarnaale waxa uu leeyahay waxaan la yaabay kuwan mar walba waxay mashruuc ka dhigteen la dagaalanka al-shabaab welina ma aragno shabaab oo hiiraan ka dhammaaday cali jeete waa faataale beenaale ah in mar kale xil loo dhiibto ma mudna waa tuug muqayil ah ayuu yidhi safiye maxamed qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay beenaale cali jeyte in ay tani ku dhacayso waan filayey mashruucii macuusleyda ee uu islahaa xoogaagii marqaanka ka saxo ayaa lagula dhegay oo la dhaafsiiyey xaqiiqadu waxay tahay dabadhilifyadan ka macaasha dhiigga maleeshiyaadka reerahooda wax wanaag ah lagama sugayo waa mujrimiinta ugu liita soomaalida ayay tiri qof ay ugu qoran tahay siciid waxa uu leeyahay war odaygii cali jeyte ahaa saaka in u lagu kala jebiyey ayaan maqlay meeshaas foolxumo ayaa ka dhacday ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay maxamed abuukar waxa uu leeyahay kooxdan way isla socdaan mid kastana kan kale ayuu feelaha ka goynayaa weligay munaafiqnimo intaa la eg ma arag ayuu yidhi xubintiina caawa waa inaga intaa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa oo inoo eegayey xubintii hadalhaynta iyo sidoo kale warbaahinada waxyaabihii ay ka qoreen umuuraha bariga afrika
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل waa hagaag dhegaystayaal sida barnaamijkeennaba caawa aydu ku maqlayseen weli waxaa soconaya maxaabiis isweedaarsiga u dhexeeya walaaleen reer falastiin iyo yuhuudda sahayanada tiradii ugu dambaysay maanta la isweedaarsaday ee xagga maxaabiista iyo halka ay wax ka dhaceen iyo fagaaraha falastiin qaabka maxaabiis isweedaarsiga oo oga dhacay arrimahaas waxaa si gaar ah ula socday walaalkeen faysal mahad soomaali oo istuudiya igula sugan haya faysal wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan ee arrimaha ku saabsan ghaza waa mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani maanta mar kale ayay kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ah dhoolatusyo ciidan ku sameeyeen fagaaraha ee filistiin ee magaalada khaza ee lagu jebiyey cudwaankii sahyu saliibiga ahaa gawaarida dagaalka oo aad u tiro badan ciidamo si wacan loo qalabeeyey ayna ka muuqatay feejignaan iyo taxaddar dheeraad ah dadweyne aad u fara badan oo ku faraxsan guulaha ay gaareen iyo naasabeelka ku dhaca yuhuudda ayaa ka soo muuqanayay fagaaraha sawiradan oo lagu faafiyey internetka ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay waxaana isla markiiba warbixinno iyo falanqaymo aragti dheer leh ka sameeyey qaar ka mid a warbaahinta caalamka telefishinka c n n ayaa ku tilmaamay sawiradaasi kuwa ay kooxaha muqaawamada filistiiniyiintu ku muujinayeen in iyagu yihiin kuwa guulaystay ayna gacanta ku hayaan khaza sidoo kale warbaahinta yuhuudda ayaa dhankooda si weyn uga faalloonayay dhoolatuskii maanta muqaawamadu ay ku sameeyeen bartamaha magaalada khaza ee dhulka filistiin waa tahay walaalka faysalo aad baad u mahadsan tahay waxaa inagu maqaala ama aynu ka warhaynaa in fagaaraha falastiin maanta uu ka dhacay maxaabiis isweedaarsiga jawiga uu ahaa mid ka duwan kii hore marka sawir guud ka bixi waa sidee xaaladda iyo sida dadweynihii halkaas ka soo qayb galay ee fagaaruhu u gelgeleen dhammaanba mar kale waa mahadsan tahay cabdulqaadir intii lagu guda jiray diyaargarowga ee kooxaha wax iska caabinta ee filistiin si ay u wareejiyaan dumarka askarta ee yuhuudda ah ee maxaabiista ahaa loona dhiibayey hay-adda saliibul axmar ee magaalada khaza ayaa kaamaradu waxay qabanayeen afar ka mid ah xubnaha ee kooxaha wax iska caabinta iyaga oo wata hub ay ka soo qabsadeen ciidamada gumaysiga yuhuudda waxaa la baahiyey sawirka afar xubnood oo ka dambeeya gabdhaha askarta ahaa ee la sii daayey hubka ay wateen ayaana ahaa mid ka tirsan qoryaha loo yaqaano tafor oo ah qoriga gaarka ah ee loo isticmaalo unugyada gaarka ee ciidamada yuhuudda muuqaalka wiilashaasi ee watay hubka yuhuudda ayaa falanqeeyaasha iyo dadkuba waxay tilmaameen inuu yahay mid xambaarsan fariimo muhiim marka hore waxay sii daayeen maxaabiista gabdhaha iyagoo weli haysta hubka ay ka qabsadeen ciidamadoodii fariinta labaad ee muqaawamadu u diraysay gumaysiga ayaa ahayd in hubka yuhuudda ay ula yimaadeen khaza uu ku guuldaraystay inuu xoreeyo maxaabiistoodii ku jiray gacanta ee kooxaha wax iska caabinta sawiradan iyo muuqaaladooda ayaa si weyn maanta la isugu dhaadhaafsanayay baraha bulshada ay ku wada xidhiirto kuwaasoo si weyn quus u geliyey dadka yuhuudda ah warbaahinta cibriga ayaa sidoo kale faafinaysay warar la xidhiira sida uu u ihaanaystay sawiradaasi iyo qaabka dumarka yuhuudda ah loo sii daayey dumarkan ayaa xirnaa darayska ciidamada yuhuudda waxaana dhabarkooda taagnaa ee wiilal ku hubaysan hubkii yuhuudda laga qanimaystay intii uu dagaalka khaza socday maxaabiistii la sii daayey waxaa wejiyadooda ka muuqatay farxad inkastoo muddo dheer ay ku jireen gacanta muqaawamada haddana waxay u muuqdeen kuwa aan dhibaato loo geysan afartaasi dumarka ee maxaabiista ee maanta oo sabti ahayd la sii daayey oo mid ka mida sida la sheegay ay haysato dhalashada waddanka bulgeriya ayaa waxaa badiil u ahaa in yuhuudda iyaguna dhankooda ay sii daayaan laba boqol oo maxaabiis filistiiniyiin ah oo boqol iyo kow iyo labaatan ka mid a ay ahaayeen kuwa ku xukunnaa xabsi daa'in cimriga ha ku furto iyo toddobaatan iyo dhowr kale oo iyaguna xabsiyo wakhtiyo dhaadheer ku xukunnaa saddex bas oo ay la socdeen afar iyo toban ruux oo ku xukunnaa xabsi daa'in laguna sii daayey heshiiskaasi maxaabiis isdhaafsiga ah ee ay wada galeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo maamulka sahaayinada ayaa sagaalkii saacee maanta waxay gaareen magaalada ramalla tobaneeyo qof oo kale ayaa sidoo kale waxay soo gaareen oo maxaabiis filistiiniyiin ah ee magaalada khaza iyo sidoo kale deegaanada daanta galbeed saacadihii lasoo dhaafay toddobaatan kale oo maxaabiista reer filistiin ka tirsanaa ayaa qaab musaafuriin ah looga tilaabiyey xadka masar uu la wadaago filistiin waxaana arrintan ay qayb ka ahayd heshiiskii lagu gaaray magaalada dooxa telefishinka kaahira news ee ka soo baxa dalka masar ayaa sheegay in laba bas oo siday toddobaatan maxaabiis oo filistiiniyiin ah kuwaas oo xukunno daa'in ah lagu riday ay galeen dhulka masar kadib markii yuhuuddu ay sii daysay iyagoo qayb ka ah heshiiska isdhaafsiga maxaabiista kooxaha muqaawamada iyo yuhuudda ay wada gaareen raggan dibadjoogga laga dhigay ayaa horay howlgallo fariid ah oo dhiig looga daadiyey yuhuudda waxay ka geysteen deegaanada ay xoogga ku haystaan hogaamiyihii yuhuuddu dishay ee lagu magacaabi jiray yaxya sinwaar ayaa horay hadalkan u yidhi ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب وسنخرج من غزة ونعود إليها وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن عنفه ugu dambayntii sagaal iyo tobankii janaayo ee sanadkan heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya ee xamaas iyo israa'iil ayaa dhaqan galay kaas oo wejigiisa koowaad socon doona muddo afartan iyo laba maalmood ah inta lagu guda jiro afartan iyo labadaasi maalin waxaa lagu heshiin doonaa ee bilowga wejiyada labaad iyo saddexaad iyadoo ay dhexdhexaadinayaan dowladaha masar qatar iyo sidoo kale maraykanka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal walaalkeen faysal mahad oo inooga warramayey xaaladihii ugu dambeeyey ee walaalaheen reer falastiin iyo yuhuudda sahayanada maxaabiistii maanta la isku dhaafsaday fagaaraha filistiin qaybihii dambe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu isla soo gaaraynaa dhegaystayaal markanna wilaayada islaamiga ah ee bakool wafdi ka koobnaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abo cabdiraxmaan odayaasha dhaqanka iyo nuqabada wilaayadaas oo ay ku jiraan culimaa uddiin ayaa waxa ay booqasho ku tageen farimaha hore ee dagaalka ee wilaayadaas haddaba aagagii la booqday waxaa ka dhacay kulamo dardaaranno kala duwan lagu kala qaatay aynu ku horrayno qaar ka mid a nuqabada una u malaagiinta aniya hasiin boogani booqashadaasa noola godoomasan booqashadaasoo ka jarta maxabe i jecel iyo wanaag maanaha sharafta i qiimaga isin latin aawadiya iyo kamutaysatan ini un hasan boogana ragii siinsiinlamid inaad takor waxe boogdi booqashadaasaa siin wedna taasaa noola godoomasan salaamu ziyaaro intaas ka gadaal sharaa islaamku may sheegasee gaalada in lala dagaalam wadanka ini fisgaga dulmiga musuqmaasuqa rashwada rubada iyo musuqmaasuqa waxyaabaha wadanka yaalan in lala dagaalamo laka horseeda iyo diinta islaamka qabta sida aayadda beerhaas waqaatiluuhum hataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah markan aayaddaas unoo tadbiiqiyaan musuqmaasuq iyo dhibaatada hata wadanka soomaaliya taala armoojo walaysin hasan kulmiyey in bahsankiya kumid ete unun hanaki hayade madun garban iskani hadii un arna noqobada kaalinta una ni latin may kumid ah aha ini isin sidwal had sin kabal surin sidii una sin kabal surimaan ma eta ko hogta isin kanabad gala fadan amba hela fadan dina amurta diintu hadii sin kadhaan ini san sin wala un kuwiina onay tay una sin bal surin yada kumid ah may kumid ah aha hamigaan onay tay aalida ay sin sin lijar meel kasto isin roogdan noc kasto isin lahatan taasa kumid ah qodobka saddexaad war kasto hoole ah una noofaadil nagdan iwal unan baahangnaba inuuna guurna isin sababtin an biina maylaraa miiska an saarna waana siin labaal surigna sidiidaas aramood wala una mujaahidiinta lagalab surigna yada kumid toogna afaraad isla lanin jihaadka ini gaaladole la dagaalama habadlaka rida ribaadka la gala may waxa wala una dhateen yaalan yadu yadalay balankaas lenin yaala unu baatayba ahlu ribaad ahayn ribaada ku koyni intaasa maylaraa siin labaal surigna hobilaa era wala isin hankateen walka sharaf badan adduunkoon yeelka qobdaw ma jar jihaadka walka sharaf badan olanka haw ma jar lamba dhublahay soomaali jihaadka galay bariga afrika markuun jihaadka isinka jartan ilaahay siin barakaay tankeela meehka gebagabaayay dhowr kelmadood walwiin hayn gabal dhacay waa bari iyo gagdaliska hay golnabdeed ma inis qaadna galamidgeedna ma iska salaan gaali muslimna sidii anis galinyin wal gebsho lihiiraa gabirnamaadiyo liinkashakayaana gafuurjo gubaahirigdowa wilka alaw iyo goboleedna ilahay sida gama amaninyaal guudaangmaysan lahaa guulaysada garbase magna kala dagaalama gaalada geeriyoysada lan geeriyoysana guulma deeraa guulaaga baa sheegay gaalkii galantin hadeerta gordaan gartana gooraka jiida langumaysi koofada gulmayl iifada wabilahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa xigi doona culimada liibaanta adduunye liibaanta aakhire lankaasa ilaahaysi allahu akbar meeluuna linii aadiyey muslimka sharaftiis inuuna ilaalina eh inuuna haka dholaalno kurun sheegno yaanin balan adiyaaringana baarak allahu fiikum jazaakum allahu khayr salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa mikrofoonka qaatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo halkaas ciidamada dardaaran dhaxalgal ah ugu jeediyey jazaakum allahu khayran kelimaadkii oo qiimaha badan leh eediyeednan ka farahsanna iyo wax haniila mushaarakeeyan intaas markeen aan kuguduba ahdaaftii aan safarna en koyni maylay dardaarmay dhowr qodob walaalo badhamaayan qodobka koowaad aan dardaarmo mayba kumid ah taqwallaahi caza wajalla may waali wal kasta mayba kayrinyiina taqwallaahi caza wajal may waa ra'su kulli khayrin waay taqwada marka may waa inuuna laazimnan taqwadana may balaaray wali ilaahay dad fari in la fartoonaado wali ilaahay dadku raabin lagu hero taas kole insha allahu tacaala qof kasta una noomid eh in laazim waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran waman yattaqi illaha yukafir canhu sayi'aatihi taqwada qur-aanka maanaa eed aan ku hadli inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin wattaqu llaha wayucallimukum allah hayda qur-aanka oo taqwada maanaa inshaad ku hadlayaan eed iyo eed aan badanyiin marka alla ka obsiinta inuuna ka dadaalnan jazaakum allahu khayra jazaa qodobka labaad walaalayaal sida isan ogsantihiin culammadu iyo odayaalkan in badan ha ka hadadeen walaa una maanaa acmaal haddanu ku sugugna waa acmaal khayri ah oo jamaaci ah may wahaan ummadda muslimiinta dhammaan ilaahay ku waajib waalay oo marka aljihaad fii sabiilillaahi ah afdalu alacmaali ila allahi subxaanahu wa tacaala bacda tawxiidna ilaahay ka waale qofka marka laa ilaha ila allah muxamadu rasuulullahi laku halo camalkuusa ka dhagaaga onka fadl badan waa aljihaad fii sabiililah taasaa ilaahay yaa nwaa faji waafajin ilaahay waaye ma aha karti iyo awood iyo maskax iyo aqli ma aha mana marka ilaahay waafajintiis waaye ilaahay subxaana watacaala markiisu ku hadlaayo يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ميلها قبقبة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صفات كاس أو ففيل هو ناكسن هدي تذكير خدا ونو دين إلهي كطبان قال قرب نقدان أم جهادك كفر دادان مثل قالوا أنبا إلهي ما يبلي ما يبشان لدي دد جيلي يون جيلين يحبهم ويحبونه sifaad yoo ku midad adilatin cala almuuminiin muuminiinta dhimriyaayaan unturaayaan cadowgii ku difaacayaan langiada kor erdiji ada sugahayd oo marka maalshii adan ilaalihayd amni shayba mana ada sugahayd hade walaan hayta mana ya fadligaas ilaahay mani may marka waajibniya un ilaahay ku mahadnaan un shukrin alxamdulilah un dharna dad badan oo marka lan waafajiniya jartan imadan haysan jihaadka marka may waa wal kasta camalee lasuubiya usi in fadl badan nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam axaadiis fara badan iyo ku sugnaatay oo jihaadka fadiiladiis lagu warramo hagaadatae muxaadaraadka kumid haytay ka jartay mowduuc dhan waa ka jara insha allahu taala dib manka nagadaan nabageen sala allahu alay wasalam may bal warse ayu lacmaali axabu ila allah ama ayu lacmaali afdal rasuulka ilaahi oo acmaalo lagowdoma in fadl badan aljihaadu fii sabiilillah aliimaanu billaahi wa rasuulihi uma aljihaad fii sabiilillah dadna in fadl badan muslimiinta ayu naasi afdal oo nabaga ilahi ma ere mujaahidun yujaahidu binafsihi wamaalihi fii sabiilillah oo kama qaala sala allah alay wasalam marka camalkaas jihaadiga ilaahayna waa fajiye marka ma imbaahanya ilaalin aan baahan seelka ilaali kor alikhlaas jihaadka sugaha ilaahayna waa fajiye hoobun ikhlaasan la koyn istutus amba hooga geesi ataalka aro ama may la rahay reer hebel reer awka walaa meelung maka jaraan gal barnaamijkaas haddii naga tamay nagadaas jihaadkii sugahay saasan qiimo badnaay qiimo muwaaldadaw sida nabigan sala allahu alay wasalam manin sheegi qiyaamo markii la deeri rasuulka sala allahu alay wasalam may baarahen sida qof ya qiyaamal sheena oo camalkan kafaylana adduunyo camal ka qowdo ku aan kafayl haayeen may kumid ah lan mujaahida alla dartisan dagaalamay si uusa aaminsanaay gaalo la dagaalami hashahiidi si uusa aaminsanaay yal sheena markaasama ilaahaya nicmooyinka alla hasuusiya nicmadaas malka siina malka waalna caafimaad malka siina jihaadkii malka waafajina may suubidi may anku faa'iidaysti markaasama yara ilaahu ada darta aan dagaalamay in jihaaday ilaa aan hashahiiday gaalaha i dili markaasa ilaahay may baaray kadabta kadabta walaakinaka qaatalta liyuqaala laka jarii waqad qiila geesi ataalka arro ilan dagaalamaas waan hawlha ka ari naarta la karida wari rasuulka sala allahu alay wasalam marka lanku ha dagaalami ogo waan haddana hashahiidi gaaliha dilli sida daahirka ee muuqaalka kor ah laakiin may ibir ah mutoorkii gudaha iyo ibir bah ikhlaaska ibir bah marka walaalayaal ikhlaaska inu ka dadaalnaan qodobka kale aan dardaarmo mayba ku mid ah walaalayaal xifdu lasraar sirta ciidanka in la ilaaliyo cadowga may eedanka dadaala in xogta hela hooba xogta la hela marka wala kinyaale wal adag kinyaale mal argo marka xel cadowga xogtis nin ada hella xogtatiidaan adag arsitolfada haddii kale nasri mal deyro mana guullu mal xaqiijii kor sirta marka may waa in la ilaaliyo nabageen sala allahu alayh wasalam baa ogsantiina dagaal usa galay ma jarna oo ilaa towriyaysada jari xadiidkii bukhaari warraa bikayriha haddii intan jeed intaan jeedi ar jari jihadii usan socdo ma jiho kale sheega jari ilaa mayla la sheegay keliya duulaanka ila ar jari tabuuk yala sheegay bas inta kale may nabag sala allahu alayh wasalam meeli induulahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo khulafaa raashidiinta casharatulmubasharuuna biljanna yala ku qaryahay may sabab eh hadda waa ciidanka howlgalladiis iyo camalka jihaadiga may lafdhabaran ahaa sirta ciidanka in ilaalsana jazaakum allahu khayra jazaa qodobka kale walaalo eedhan kana nageen ilaahay barakaaya eeda muhiimangaya oo maad attafaqahu fi ddiin diinka ilahay in la barado hadda fursada galantiin ka jarta dadkun dad da'yara dhalinyaro eh maasha allah masaajide iyo meelo hadda marka walbarashada inta fursad lan haay manaa inta ku faylato ilaahayna fududaaya marka insha allahu tacaala mujaahidiin dad ilaahay barakaaya maylan kahay walbarasho haddii ilaahay ogolaado marka jadwal oo walbarasho ah ee kole insha allahu tacaala walaalka la kooyi doon haddii ilaahay ogolaado jadwalkaa uu sugaayo marka in la laazimo kutubada in la akhriyo imtixaan laisku qaado marka may la raayo dad culamaa badanka siinka dhajarta jazaakum allahu khayran taasna kole insha allahu tacaala in laka dadaalo ilaahay subxaana wa tacaalana mayba weydiisadaane in cadowga horarka ah marka may waa fasaad diintan iyo mana adduunyadan fasaadiya oo horarka ah ilaahay subxaana wa taala inuusan hojibin insha allahu tacaala walaalaha liwaaga jeeshka ciidanka yoon kulli aad badhayn isaga fursaanta isiin kulli aad baa dhaga doontaan may la baday islaamka dhindigii islaamka dhindigii isa kuqeedisiin ku galna taas balan ninga taas jazaakum allahu khayra jazaa wabaarak allahu fiikum taasa kalimada kajiga jabaayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu يوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaannu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaynu isku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى